waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaa maanta stuudioga marti noogu ah wasiirka beeraha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka puntland wasiir ismaaciil diiriye gamadiid wasiir kusoo dhawow idaacadda s b s waad mahadsantahay xasan aada iyo aad baad mahadsan tahay bal in yar haddaad noo dul marto xaaladda dalkii maamul goboleedka puntland
bismi illahi raxmaan raxiim xasan iyo bahda s b s belbon ama australia aad baan kaga mahad celinaya fursaddan anigu maalin saddex ayaan imid waxaana ka soo amabaxay dalkii soomaaliya gaar ahaan magaalada garowe caasimada dowlad goboleedka puntland halkaas oo shaqadeeda ahayd oo aan soo maray dubay dubayna aan joogay saddex beri oo aan kaga qayb galay maalintii cuntada adduunka iyo shirar kale oo ku galay dabeedna aan ku imid halkan haddii aan kaga waramo wadankii runtii soomaaliya maanta waxay ku jirtaa waqtigii xilli roobaadka roobabkii baa bilaabmay oo beelaha aad uga bilaabmay haddana waqtigiiuse ku jiraan iyadoo markaa uu aada u bilaabmay laakiin daatada aan weli wadadaan helin ayaan ka soo ababaxay laakiin waxaan filayaa hadda meelo yaryar mooyaane roobku deyrta inuu aada iyo aada u fiican yahay fasaadaasha sida laga sheegayey oo swaalam ay noo sheegto in roobku sanadka deyrta ay fiicnaan doonaan kigugona uu fiicnaa wadanka marka marka aan si guur uga warabo waxaa hadda culeys ku hayey oo siiba gobolada waqooyiga iyo puntland ilaa kilinka shanaad ama dowlad goboleedka soomaalida ayax ayaa ku habsaday oo ayaxa desert locus la yidhaahdo oo kasoo duulay sacuudiga iyo yeman oo dhowrka sanoo mar soo baxa kaas oo hadiyo goor barwaaqada la socda kaas ayaa culeys ku hayey oo iminka sidii loola dagaalami lahaa inkastoo guurguuro oo hadda usoo guuraya xagga etoobiya haddana soomaaliya maadaama aan ka maqnayn soddon sano ururka ayaxa la dagaalanka ayaxa ee east africa oo aynu ka mid ahayn aynaan muddo ku jirin hadda aan dib ugu soo noqonnay haddana lagu hawl jiro sidii looga howlgeli lahaa marka dhowr wasaaradood oo muhiima dabcan isku haysaa deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waa wax aada looga doodo caalamka oo dhan ka socoto mudaharaadii ka socdaan oo siyaasiyiinta iyo qaramada midoobey shirkoodii u dambeeya aada looga hadlayay puntland oo kale ama soomaaliya guud ahaan arrintaas see u saamaysaa runtii siaad u sheegtay isbedelka cimiladu waa wax adduunkao dhan laga hadlayo oo adduunkao dhan saameeyey meelihii qaboobaha oo kulele isu bedelaya meelo kulele ahaado roob ka bilaabmeen aad bay isu bedeshay haddaan iyan saambulkaa tuso gugii hore gugii hadda lasoo dhaafay roobku wuu raagay roobabkuna haddii goor waxay ka iman jireen mansuun windiska ayaa keeni jiray indiya ka yimaada taa laftigeeda marka roobkii uu aad u raagay haddana markii dambe uu yimid wuxuu ka yimid xagga iyo indian oo shirka south africa ayay dabaylo ka yimaadeen waa wax cajiiba ayay noqotay waxay la yimaadeen roobo dabaylo badan oo roobo wata kaas ayaa muujinaya in isbedelka cimiladu wax ka iska bedeleen soomaaliya xagga kale waxay wax iska bedeleen maadaama dhulkii xaaluf badan ka dhacay oo roobabka ku yaraadeen sida imika gobolada waqooyiga oo kale iyo puntland oo kale oo dhowr sanoo hore ilaa afar sano iyo aan roob helin taasna waxay muujinaysaa isbedelka cimilada waxay keentay kaas oo keenay abaaro badan oo in xoolihii dhammaadaan in daaqii xumaado in dhulkii uu ku dhaco bacadcelin ay ka abuurato in isbedelkaas dadku dareemayaan ayaa laga dareemaya wadankii waxaa iminka socda bal in dadkii la wacyigeliyo ay dareemaan isbedelka cimilada iyo si isu bedelayo iyo sida ay adkaysi ugu yeeshaan abaaraha kaasoo la doonayo hadda in laga bilaabo howlo badan oo xagga deegaanka ah puntland oo kale sidaan ula samayn lahayn biyo xidhiino badan oo abaarta laga maarmo oo biyo dhaamiska lagaga maarmo ama biyaha la xidho oo biyaha badageliya la celiyo arrimahaasoo dhan waa arrimaha ka socda hadda guudaha gaar ahaan etoobiya puntland iyo guud ahaanba soomaaliya waa gartay dhanka siyaasadda baryahan waxaa soo baxaya cabashooyin ka dhacay magaalada boosaaso oo kale oo madaxweynuhu dhowr goor tegey oo shacab iyo maaragtay shacab magaaladaas degan cabashooyin ay ka muujinayaan cabashooyinkaasna waxaa ka mid ahaa garoonka diyaaradaha oo la sheegay in shirkada ama imaarada lagu wareejiyey arrimahaas maxaad dadka uga sheegi kartaa cabashooyinkaas maxaa keena dowladduse maxay ka qabanaysa runtii dowladda hadda maanta puntland aan ka mid ahay toban bilood ayay jirtaa dowladdu si fiican howlo badan ayay aada culeyska u saartay oo ay ka mid tahay xagga security-ga in nabadgelyada culeys la saaro iyo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha markaa waxaan dowladda u priority oo ah in lasoo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha in kor loo qaado dakhliga dowladda si markaa servicekii dadku ay u lahaayeen ay helaan puntland waxay caan ku tahay inaanay bashaare inaanay lacag ka helin dibadaha ama aanay lacag federaalka ka helin iyadoo ay isku filaato oo ku xisaabtato khayraadka haysato marka cabashooyinka waxaa laga yaabaa sida beyska oo ah markii hore dekeda ayaa lagu wareejiyey d b weld kaas oo markaa la filayay inay waqti hore bilaabaan inay shaqadeeda bilaabaan shaqadana waxaa dib u dhigay in waxyaalo badan dhulkii la baneeyo oo dowladda puntland laga rabay inay howlo ay qabato tii waa dhammaystiray iyagii markaa marka ay la daaheen dadku markaa halkaa waxay ka dareemayeen inay dbl ay hawshii ka gaabisay taasoo ay dadka ganacsatada ah alaabtii containerskaha aan kasoo deji karin boosaaso oo xagga ay berbere soo maraan iyada oo taas jirtay hadda dowladdu waxay la gashay imaraadka heshiisyo heshiisyadaasoo ah heshiisyo macaawineed oo ay ku caawinayso inay ka horumarayso xagga airboodka lagu daro hal kilomitr iyo laba boqol oo mitir oo ranweyga ah si diyaaradaha waaweyn iyo gaargooga mid walba usoo fadhiistaan waxay kale oo dowladda imaaraadka la gashay inay ka caawiso dowladda puntland xagga mahjarka oo xoolihii ay iibsato waxay kaloo ka caawinaysaa xagga korontada magaalada boosaaso arrimahaas oo dhan oo horumar ah oo lala seexday dowladda imaaraadka ayaa dadkii waxay u fahmeen maadaama markii hore dekada ay dib u dhacday dadku in imaaraadkii waxaan lagu wareejiye wax lagu wareejiye ma jirtaan xaq miyaysan u lahayn haddii dekadii marka horeba ay ay hawshii la rabay kasoo saari weyda haddana kuwo kale lagu wareejiyey iyadoo tii la dhameeyo dadku maysa xaq u lahayn inay ka caroodan halkaas aan kuusha laguma wareejin halkaa dadka ilan fahmaan weeye wax lagu wareejiye ma jira waa wax lagu caawinayo gobolka horumarin ah sidaa awgeed puntland gobolka bari ama boosaaso waxay heshay fursad aanay helin gobolada kale oo ah in eerboodkii loo ballaarinayo in maxjarkii la ballaarinayo in korontadii la ballaarinayo taas waa horumad la rabay inay ku faanaan ama ay ugu mahadnaqaan dowladda laakiin feker khaldan oo ay u qaateen in lagu wareejinayo ayaa cabashada keentay haddana madaxweynuhu markuu tegey si fiican baa laysu fahmay oo dadkii ay u fahmeen markii loo ballaariyey oo loo sheegay waxa la qabanayo wax cabashoo hadda ka taaganina ma jiro dadkuna marmar informationka si khalada wuu geli karaa wadanku waad ogtaada wuxuu ka soo kabanayaa qaab kuu ka soo gudbaya qabaayilka qaab wuxuu u socyaa dowladnimo oo horumar ah oo dowladdu ay aayihii dadka gacanta ku qabanayso service u qabanayso oo ay tilmaamayso marka laga baxayo haddaanu ree hebelnahay halkan anagaa leh tuuladan anagaa leh tuulada wax lagama qaban karo arrimahaas hadda waa laga soo gudbay waan waxaa loo gudbayaana arrin qofka service lagula xisaabtamo oo qofka shacabka ama puntland jooga uu dareemo maxaa servica oo loo haya muxuu isagu qabsan karaa marka arrimahaas oo dhan waxaad moodaa hadda in aada laysaga fahmay waa gartay toban bilood baa jirtaan saa sheegto waqti yaroo sanadkiiba hadda inay dhammaan raba waxaa kaloo soo baxaya iyaguna warar sheegaya in khilaaf ama mugdu soo kala dhexgalay guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha mugdigaas ma jira maxaa sababay maxaase lagu xalinayo
runtii waxa weeyaan adduunka maanta social mediaha ayaa wax laga hagaa oo wax iska sheega wax ka jira madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ma jiro warar aan jirin waxa weeyaan haddaan iyar sii faahfaahiyo waxaa laga yaabaa marmar in dowladda federaalka iyo dowladda puntland oo arrimo masiiriya ka wada hadlaya oo aan ahayn wax istiidma ah in markaa loo arko haddii gudoomiyaha baarlamaanku xamar tago ama halka soo maro dabadda dad ay ku lifaaqaan halkaas ay iskaga lifaaqaan laakiin wax ka jira gudoomiyaha baarlamaanku waa gudoomiye xaq lagu doortay waana nin aad kalsooni loogu qabo inuu golaha shacabka si fiican u hogaamin karo wax dhibaato hadda ka jira oo anaga wiig baa ka sokeeyey ma jiraan waa waxuun miidiyaha iyo socialka nin hageysa iska jooga nin iska jooga maraykan ama yurub iska jooga ama iska joogaba israalia ayaa miidiyaha wuxuu ku qoraya waxaas dadku waxay moodayaan miidiya laakiin wax ka jira ma jiraan wax xumaana oo ama iskhilaafa oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dowladda ka dhex jira ma jiraan waa gartay federaalkaad soo hadal qaaday federaalka iyo puntland maxaa ka dhexeeya federaalka iyo puntland horta qodobka konton iyo afraad ee dastuurka puntland waxaa ka mid ah oo uu ka mid ah in puntland inay ilaaliso midnimada ummadda soomaaliyeed inay kor u qaaddo dowladda soomaaliyeed inay haddana danta puntland ee dowladda puntland ay mas-uul ka tahay labadaa mas-uuliyadood waa wax iskaabaya wax isdidaya ma aha haddaanan helin dowlad xoog leh oo federaal wadanku federaal buu qaatay constitution baa lagu shaqeynayaa federaalkaas waa inuu ahaadaa mid santralisa aan ka dhigahayn dowladdii ee gobol waliba ama state waliba uu awood u leeyahay serviskiisii iyo horumarkiisii inuu isagoo gacanta ku qabto dowladda dhexna ay isku xidhiidhiso oo ay noqoto wax ka dhexeeya soomaalidu haddii la war waxaan waa wada leenahay waxaa laga yaabaa inay si kale u qaadato annagu markaa puntland ahaan waxaanu aaminsannahay federaalku waa dhulkii dhulkii weeye dhulla waxaa weeyaan xoolaha daaqa in ay dadka maamul goboleedyadu xoolihii ay leeyihiin annagu in haddaanu puntland adhigay leenahay jubbaland ay keentay lo-dii bay ay keeni karto haruurkii iyo wixii ka soo baxayey adhigii ay laga keeni karo hirshabeelle iyo galmudug dabeedna xoolaha aanu leenahay federaalku maadaama adigu aad dhulkii hayso oo waddankii noo hayso xoolaha noo maamul laakiin maxaad markaad qalanayso ama ay iibinayso na weydii xoolaha yaga intee laga iibiyaa intee la hagayaa taa marka haddii la arko in federaalku marmar uu ku tactegayo oo xoolihii iska iibinayo isagaan dadkii maamulkii wax uga weydiin haddii la warbe waxaan wada leenahay waad noo haysaa stakeholder baan nahay wax naga weydii halkaa weye halka dadku fahmayaan in waxaa laga diidan yahay oo aan laba oran karo waa liidan yahay dowlad xoog le inaan helo waa waxaan u baahannahay waana ku taageeraynaa dowladda hadda jirtaana runtii ee federaalku howlo badan oo dibadda ah ay ka qabatay oo qarannimadii soomaaliyeed soo celisay waa wax lagu faani karo laakiin constitutionku wuxuu sheegayaa dhowr qodob oo ah in laga hadlo khayraadka sida loo qaybsanayo one man one vote in la gaarsiiyo sida doorashada loo gelayo arrimahaasoo dhan maadbaadaa weli inaanay kaalintii la rabay inaan constitutionka dib loo eegin la qiimayn dabeedna halkaas baa waxaa weeyaan dowladaha federaalka ama puntland waxay leedahay war hoos anuuna waqti ma haysanee ga waa dhow yahaye arrimahan masiiriga ah ha laga wada hadlo sida khayraadka loo qaybsanayo sida doorashada loo gelayo arrimahaas weeye waxa laleeyahay tirikalka ah waa geel la wada leeyaho nimbe dhinaca xaggan xaggan ha loo arooriyo iyo xagga ha loo arooriyo markii wax kaloo ikhlaafa ma jiro dowlad puntland inay dhisato dowlad federaal oo xoog leh ayaanu ku faanaynaa laakiin dowladda federaalku marmar waxay u dhaqmaysaa inay iyadu tahay si satralisra taa weeye ta markaa la diidan yahay waayo satralisr waxaynu soo arag wixii dowladdii laga burburiyey waa satralisrkii ahayd maanta waxaa loo baahaya federaalka in dad waliba ay gacmahooda ku een maamulkooda iyo degdegaankooda ku samaystaan waxaa kale oo ka mid a ishuuga ah marmar dadka dimuqraadiyad weeye maamul goboleedyada doorashooyin baa ka dhaca in doorashadii loo ogolaado dadku inay isdoortaan oo iyagu ay taladooda cidday u dhiibanayaan ay u dhiibtaan waa gartay puntland marar badan shacabka iyo maamulka waxay ka caban jireen xildhibaanada federaalka u aada inaysan howlahooda qaban maalinka la doorto wixii ka dambeeya inaan la arkin hadda waxaa dhacday in xildhibaano puntland laga soo doorto ay dib dalka ugu soo noqdeen ay markaas xafiisyo ka furteen deegaanadii laga soo doortay ee wasiirka qorsheynta federaalka uu ka mid yahay puntland warqad bay ka soo saarta ay leedahay waxaas ma ogolin haddiiba xildhibaanka ugu soo noqday constituencygii laga soo doortay oo uu leeyahay halkan xafiis ka furanaya ka shaqaynaya dadkii ay soo doortaan wax ka qabanaya maxaa ka qaldan maxaa ku diidantihin waxa weeyaan in la fahmo weeye xaqiiqada xildhibaanada waxay ku fadhiyaan four point five qabaa'il baa lagu doortay system baa lagu soo doortay gobollada laga soo doortay oo four point five ku fadhiya ayay ku fadhiyaan xamar maxaa puntland ay xaq u leedahay marka xildhibaanadu inay mar walba ku soo laabtaan oo ay la shaqeeyaan beekursigisi laga soo doortay taa wax waxyaalaha laga cabanaya waxweyaan xamar maadaama waxyaalaha hadda aan ka hadlayey inay focuska saaraan un xamar howlaha ka socda waana wax waajibkooda oo de xamar bay wakiil uga yihiin soomaaliya o dhan marka laga soo doortay puntland micnuhu maaha inaan surbaydhabo ka hadli karin micnuhu maaha inaan jubbaland ka hadli karin waa wax qoomiyad wuxuu u dhaaranayaa inuu dalka soomaaliya federaalka ka shaqeeyo laakiin haddana inuu konstituensiisa ilaawo maaha ta iminka marka hadda la diidan yahay oo runtii xildhibaanada hadda laleeyahay sida banaroo kale laga furay hadaad example usoo qaato waxyaalaha lagu diidaya waxa weeyaan puntland hadda waxay ku jirtaa in one man one vat loo gudbo degmooyinkii baa la dhisayaa la saynaya constitutionka laga soo dooranayaa halkaa inay ka soo baxdo one man votkii haddii aan federaalku axsaabtii furin oo axsaab rasmiya oo aan furayn oo aan weli lagu heshin qaabkii one man one votkii ahaa dee iminka in laga furto halkaa laga furto xafiisyo waxay noqonaysaa waa qoljeex qoljeexna dowladda puntland ma ogola in la qoljeexo oo aan iyadoo aan systemkii lagu heshiin qofka inuu xafiis meel ka taagto kama duwanaanayso adiga oo dee basbaara meel dhigtay oo kale maadaama aadan aadan constitutionkii guud ee aan laga wada hadlin axsaabtu say noqonayso foomkay noqonayso gobolka laga dhisayo ka ka laysku raacina weli aan baarlamaanku si fiican u ansixin taa weeye ta puntland ay doonaysa waxay doonaysaa puntland inay soo dhisto degmooyinkii oo qofka degmooyinka ka soo baxo degmooyinka baroseska puntland sharciga nidaamka constitutionka puntland markuu raaco inuu waafaqo kii federaalka wala kii federaalkii oo aan dhislayn haddana ma abuuri kartid inaad gudihii ka samayso mid aan kii puntlandna weli waafaqin oo aan la dhisin puntland weli xisaabtii lagama furin weli lama habayn marka dee xisbi iska furi kartid haddaan puntlandba constitutionka aad ka furan lahayd bayska aad ka furan lahayd ma diidayaan laakiin soo maaha haddii one man one vote puntland ay samayso isagu waaba degmadii laga soo dooran laha marka hadduu sii diyaar garoobo halkiisaas sii saldhigta maxaa diidaya waxa weeyaan soomaalidu waxay ku mahmahadaa ninka geela doonaya in laga baqo in laga qadiyo waxay war geel ha la qaybiyo war iyadaan weli kistabkii sistamkii la abuurin xasbi lasii furo ama xafiis bee laga furaa khalkhal buu keeni karaa oo ummadda ku yara puntland waxay u gudbaysaa qaab ah inay isku filaato oo axsaab abuurato sistamkii la raaco bal horta maxaad ku dedegaysaa ha lasoo dhiso sistamkii degmooyinka ha lasoo dhiso axsaabtii ha la rejiskareeyo markaas xaq buu leeyahay mid iyo laba iyo meesh doon uu ka furan karaa kaas marka la abuuro kii uu ka tirsanaa ila waa waa federaal buu ka tirsan yahay federaalku ka tirsanaana systemkii hore uu ku joogina kuma shaqaynayo system cusub oo laysku raacay oo axsaab wanfaafadna ma jiro sidaa awgeed meel dhexe wax lagama abuuri karo waa inay ama ka soo abuurataa federaalkii oo federaalkii nidaamkii xisaabta lasoo dhiso magareeyaa lasoo ogolaadaa markaa degmooyinka gobolad maamul goboleedka loo soo gudbaa ama waa inay maamul goboleedka kasoo bilaabantaa oo qofku maamul goboleedkii ka tirsanaa xisbi ka soo furtaa oo xisbigu ka furan yahay oo nidaamkii raacsan yahay waa gartay guud ahaan hadda dowladda federaalka labiyo toban bilood iyo wax la mid a u haray nidaamka doorashada marka aad leedahay one man one vote ma idinkaa wada oo maamulka gobolkaa sameynaya mise federaalku soo maaha hawshaas inuu galo iyagu sameeyo arrinta muxuu yidhi halka ay hashu u dhibanaysa waa halkaas waxa weeyaan federaalka waxaa laga rabay maanta inuu keeno warcad oo ah one man one votekii ma la gaari karaa mise lama gaari karo waxaa muuqata hadda sida u socdo inaan la gaari karin warma inkastay leeyihin one man vote waa la gaaraya waxaa muuqata marka analysmada la sameeyo inaan la gaari karin si haddaan la gaari karin maxaa xala weli inaan one man wixii xala keel kalaana optiona aanay keenin sababta laysku haysaano hadda federaalka iyo anaga puntland noo dhexey waxa weeyaan warbal keena optionka aad doonaysaan caddeeya aan doonayna inaynu ku howlgallo oo laydinku doorto sanadka inta ka hadhay sanadkii marka labaatanka bilood labadaa bilood hadhay taas ay weyata laysku hayaa laakiin weli ma cadda waana laga sugayaa annagaa dhimid marka annagu hadda toban bilood baa jira shan sano aanu nala doortay shanta sano waxaanu ku diyaargaraynaynaa in aanu one man one votekii gaarsiino puntland axsaaba gudubto taas waa humar annaga noo yaalla laakiin ka weynay maanta muhiimka ee annana aanna ka maarmahayn waxay federaalku inay la yimaadaan barnaamij cad oo haddii wanman wafadka aan la gaari karin laysla eego la derso stakeholders annagoo aanu tala ka dhiibanno dibadna laisku raaco marka kaa lagu dhaqmo doorka australia soomaaliya ama east africa ama puntland mays aragteen safiiradooda ma ka warqabtaa australia maxaad ku dhihi lahayd inay waxyaalaha ka socda soomaaliya hadday ammaan noqoto hadday mid dhaqaalo noqoto ay ka qaadato anigu marka hore waxaan ahay nin new zealander ah oo kiwiya marka hore israelina waa hoygeyga waa deganahay isla brisbane baan deganahay israelia sidaan ka qaban iyo new zealand ba had iyo goor waxay focuska saaraan pacifica iyo islandska iyo meelaha u dhow afrika aada uga badna way ahaan jirtay berigii hore israelia xiriir fiican bay leedahay soomaaliya waxbarashada beerahoo dhan bay ka caawin jirtay waxyaalo badan oo imitida ka caawin jirtay waa dal weyn waa dal aada loogu baahayay aqoontiisa waxyaalo badan oo imanka adduunka ay ka soo saartay oo loo baahan yahay baa jira oo annaga wasaaradda beeraha ama deegaanka aanu doonayno inaanu kala howlgalno marka hadda qorshahay ku jirtaa inaan arko israel iyo new zealand ba intaan ka adig ka gaari karo muddo aan afar wiiga haysto inaan la kulmo oo u gudbiyo dowladda iyadu waxa ay u baahan tahay iyo waxa aan doonayno iyo xidhiirkaan la yeelanayno siba xagga waxbarashada oo ay naga caawin jirtay iyo tariinada inaan kala hadalno waqtiga waqtigu ii saamaxo waa garta ugu dambeynta marka jaaliyadda ama new zealand ama ama australia degan doorkooda dalkii muxuu noqonaya maxaad jeclaan laha inay qabtaan seeya waxaan doonayaa jaaliyadda inaan la wadaago soomaaliya guud ahaan soomaaliya waxaa weeyaan burur baa ka dhacay dadkii soomaaliya aqoonta lahaa ama waayo aragga lahaa waa ka duulay oo gobolada dalalkale ay soo degeen sida austraaliya o kale dadkii laba oo qaybsamay qaar dhintay iyo qaar gaboobay iyo qaar weli xoog ah dhalinyaro baa soo kacday hadda oo waxbaratay oo soomaaliyeed laakiin wadankay wax ku barteen un u yaqaana aan wadankii aqoon number one waxaa loo laaba horta dhalinyarada keena wadankii oo dhalinyarada keena wadankii ha arkeen wadda inay leeyihiin inay wax ku kordhin karaan aqoonta hasoo ha soo kaxeeyeen taas labaad iyaga laftigooda waa aragnimadii baa loo baahan yahay oo inay wadankii yimaadaan wadankeena maanta waa wadan khayraad leh biyo xoola leh bad leh beera leh la doonayo maanta adduunyadii o dhan baa doonaysaba adduunka cuntola-aan baa ka taagan adduunka one point three bilyan baa cuntala cunta adduunka loo tabayaa inaguna waxaynu nahay meelaha cuntada haddaynu soo saaro beerihii iyo xoolihii iyo kalluunkiiba leh loo iman doono dowladihii baa doonaya nin walba inuu puntland soomaaliya soo dego oo uu xoola oo ka samaysto marka shacabka ama dadka reer soomaaliyeed aqoonyahanada ama dibadda jooga waaya waxaan kula dagaalamaya dhulku intaanu idinka buuxsimin kaalaya oo wadankii maalgashada oo arka hadda waxaan qabanay maalgashi shirka maalgashi aanu bil ka hor qabanay saddex boqol oo qof ayaa dibadda ka yimid ilaa shan iyo lixda ajnabi bay ahaayeen koob iyo toban dal baa laga yimid afrika rag afartan sano aan soomaaliya tegin baa yimid puntland oo reer puntland oo hadda maalgashanaya marka waxaan ugu jeedinayaa soomaaliya dadka jooga dibadaha meel kastay joogaan yurub america ama australia particularly reer melbourne ama australia waan sognahay inaad maarata wadankii timaadaan oo dhaqaalaha aad haysataan mar horta ruuca soo gashataan caruurtana keentaan haddii kale wuu idinka buuxsamaya mar dhulka qaalid ku noqon doono mar wax walba warshadaha lasoo buuxiyey oo meel wax kastaba aad waayi doontaan baa jirta yaa gaari doontaan ee hadda inta dhulkiina idiin baahan yahay idina aad u baahan tihiin ka faa'iidaysta
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho